bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah culimada magaalada jowhar oo ka hadlay muhiimadaha ay leedahay hagaajinta bulshada bulshada magaalada jowhar oo ka hadlay saameynta laga dhaxlo fatahaadaha webiga shabeelle gudoomiyaha dhallinyarada jowhar oo ku baaqa ilaalinta badqabka deegaanka hal abuur cusub oo lagu tabcayo dhulbeereedka magaalada beledweyn magaalada kismaayo oo lagu qabtay kulan looga hadlayay howlaha xasilinta kulan wacyigelin oo ku saabsan isticmaalka daabadhaqmeedka oo lagu qabtay magaalada baydhabo xubnaha sarifka suuqyada ee ciyaaraha ayaad dhegaysa doontaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysa ayaan ku horeeyo culimada magaalada jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay hagaajinta bulshada nuur maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya hagaajinta bulshada waa hanaan muhiim ah oo lagu horumariyo nolosha dadka lagu xaliyo dhibaatooyinka jira islamarkaana lagu abuuro jawi ay ku wada noolaadaan dadku si nabada cadaalad iyo is-ixtiraam ku dhisan bulsho hagaagsan waxa ay u baahan tahay wada shaqayn garab istaag iyo in qof walba uu ka qayb qaato wanaagga iyo horumarka sheekh cumar shaami oo ka mid ah culimada jowhar ayaa sharaxay waxaa horseedi kara in bulshada ay noqdaan kuwa hagaagsan hagaajinta bulshadayna iyo waxa u horseedi kara bulshadayna inay noqoto bulsho hagaagsan annagoo markaasi u cuskanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa annagoo markaasi kasoo shidaal qaadanayno ugu horeyn waxay ku hagaagin kartaa bulshadayna inay ku dadaasho runta oo ay ka fogaato beenta waxay ku hagaagin kartaa ugu horeyn bulshadayna inay ku tilmaamnaato sifaadka oo wanaagsan ee dadka muslimiinta muuminiinta ku tilmaaman yihiin kana fogaadaan sifaadka dadka munaafiqiinta xadiid uu laga warinaya cabdullaahi bni camr bn alcaas bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayuu nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam arbacun man kunna fiihi afar arrimood qofkay dhexdiisu ahaadaan kaana munaafiqan khaalisa wuxuu noqonayaa munaafiq khaalis ah munaafiq cad oo banaanka yaalo aan muxuu ahaa loo soo qabaynin ayuu noqonayaa waman kaanat fiihi khaslatun minhunna qofkay ahaato dhexdiisa arrimaha la sheegi doono oo afartaa mid ka mid ah qofkii laga helana kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi waxaa dhexdiisu ahaanayso mid ama arrin munaafiqnimo ah xataa yadacahaa ilaa uu ka tago uu ka tanaasulo uu ka toobad keeno uu ka dhex baxo afarta arrimood qof walboo muslim ah waxaa la rabaa inuu iska fiiriyo hadduu ku tilmaaman yahayna uu ka fogaado hadduu ku tilmaamnayna ilaahay uu ka magangalo inuu ku tilmaamnaado sifaadka xunxunka ah
hagaajinta bulshada waa mas-uuliyad saaran qof walba waxaana saldhig u ah akhlaaqda wanaagsan cadaaladda iyo iskaashiga marka qof walba naftiisa uu hagaajiyo kana shaqeeyo wanaagga dadka kale bulshada oo dhan ayaa ku tallaabsata horumar nabad iyo barwaaqo bulshadaha magaalada jowhar ayaa ka hadlay saameynta laga dhaxlo fatahaadaha webiga shabeelle maxamed ibraahin oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa radio snaag kaga hadlay saameynta fatahaadaha soo noqnoqday ee ku dhuftay deegaanada dowlad goboleedka shabeelle maxamed ayaa tilmaamay in fatahaaduhu ay si weyn u saameeyeen nolosha bulshada gaar ahaan dhinacyada nolol maalmeedka caafimaadka iyo waxbarashada wuxuuna xusay in dad badan ay ku barakaceen daadadka halka qaar kalena ay lumiyeen xoolihii iyo hantidii ay ku tiirsanaayeen koleyto waa soo nonoqdaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah oo saameynta xagga fatahaadaha webiga ah hadda fatahaadihii webiga keliya ma aha jowhar ugu weyn maalinta sabtiga oo kaleeto waaye maalinta sabtigana waa aragtay dadkii imaan jiray iyo dadka hadda yimaado way kala badan yihiin runtii tacaala dhib ayaad ilaahay subxana watacaala xaggiisa ka yimid dadkana nacfi bay u tahay haddii beerihii ay biyo u galaan amba mataqaanaa meel walba oo sidaas oo kale ahne u ballaaran tahay saameyn weyn ayay nagu haysaa waxaasoo dhan waxay noqonayaan mataqaanaa wax maaragtay bulshadii oo dhan culeys ku wada noqonayo annagana culeys nagu ah bulshadina culeys ku ah runtii sidii looga kori lahaa amba looga gudbi lahaana kolley waxaan u malaynayaa in in laga mataqaanaa loo wada duubto oo loo wada xirto inay u baahan tahay hadday noqon lahayd min shacab ilaa iyo maamul meel walbo mataqaanaa uu ka jiro amba mataqaanaa la dhihi karo isheeg waxbaa laga qaban karaa haddii la yidhaahdo in mataqaanaa dadka ay iskaashadaan wax ka qabsadaan ayay u baahan tahay saameyntaas ballaaran oo aan kasoo hadlay iyo kala duwanaashaha maaragtay xilliyadii hore ee fatahaadaha iyo xilligan mar walba xilliga cusub ee hadda noo muuqda ayaa nooga kuleyl badan iyo duruufaha adag ee lagu jira islamarkaana saameynta ay yeelanaysane waa mid mataqaanaa iska cad oo ah in shacabkii iyo dadkii masaakiinta ahaa ee aan maaragtay waxba aan haysanin ee aanba alyoomka ku shaqaynayay inay saameynta ugu adag yacni qabanayso dad aad iyo aad u badan ayaana maaragtay laga yaabaa inay barakac iyo maaragtay ay sababto fatahaadaha sida aad ogtihiin barakacyo badanaa ka jira meelaha qaar haddii yacni biyihii ay gaaraan waa dadkii waa taqaanaa way iska barakacayaan amba meel kale u guurayaan haddii gurihii biyaha ay kasoo galaan webiga shabeelle ayaa ku fatahay dhowr duulo ay ka mid yihiin bayxaawo iyo maandheere fatahaadaha sanad walba soo laalaabtana waxa ay dhibaato ku noqdeen beeraleyda iyo dadka ku tiirsan webiga shabeelle gudoomiyaha dhalinyarada jowhar ayaa ku baaqa ilaalinta badqabka deegaanka cabdifataah axmed macluw ayaa faahfaahinaya badqabka deegaanku waa xaaladaha ugu muhiimsan ee dadka iyo dunyada waxaana in la waayo sababa yareynta heerka nadaafadda deegaanka xaalufinta dhirta wasakhowga hawada deegaanka iyo isticmaalka xaddhaafka ahi ee waxyaabaha sii daaya maadooyinka kiimikaysan si loo yareeyo xaaladaha isbeddelka cimilada ayuu gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada tani johar mawliid maxamed maxaad waxa uu ku baaqay bulshada magaaladan inay ilaaliyaan deegaanka iyo badqabkiisa oo ah isbeddel ku yimaado cimiladii oo si toos ah u saameyneysa deegaanka bulshada iyo dhaqaalaha adduunka inta badan waxaa sababa kororka heerarka sidoo kale dhirta oo xaalufin lagu sameeyo ama la jaro kaasoo ka qeyb qaato isbedelkii habada saameynna ku yeelaneysa cimilada sidoo kale raboobka oo isbedela meelo badan ayaa rababo badan hela halka qaar kalena ay abaar daran ka jirto waxay qeyb ka yihiin saameynta isbedelada ku yimaado cimilada deegaanka dhibaatada ee wasaqooda u geysta waxaa ka mid ah roobabka oo waxyeelaya dhirta biyaha iyo dhulka isbedelka cimilada kelmada jaanjiga oo hoos u dhaca tayada nolosha aadanaha wacyigelinta aan sameyno marka inta badan shirkadihii ku saabsanaan waan ka wacyigelinaa waa u tagnaa hay-adaha ee quseysan inta badan waan kala kaashanaa sidii wacyigelintaasi aan u sameyn lahayn laguna yarey lahaa wax loo yaqaano wasaqooga hawada hadalka gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada tani johar ayaa imaanaya xilli dowladda soomaaliya ay wado dadaalo lagu yareynayo xaaladaha daran ee isbeddelka cimilada
halabuur cusub ayaa lagu tabcay dhulbereedka magaalada beledweyn mar kale nuur ayaa faahfaahinaya axmed cabdulaahi maxamed oo ka mid ah macalimiinta bartay cilmiga beeraha ayaa magaalada beledweyne waxa uu ka hirgeliyey beer uu ku tacbay dalaga loo yaqaano bataatiga kaasi oo bixitaankiisa ku yar beeraha gobolka hiiraan dalagan ayuu ugu talagalay in uu ka helo dhaqaale ku filan noloshiisa isagoo ka faa'iideysanaya kheyraadka uu leeyahay dalkeenna axmed cabdulaahi maxamed ayaa ka warbixiyey tacabka dalagan iyo waxaa ku dhaliyey inuu beero waxaan in badan dhignay dalagyo dalagyadaasoo markaas aanan aada ugu badneen gobolka in lagu dhigo dalagaas waxaa aada iyo aada markaas ka mid ah dalagyada sida lowska iyo bataatiga koostada naftiga hataa waa la dhigaa iyo karootada iyo dalagyo kaleento dalagyo markaas waxaa jiro sida had tusaale lowska iyo bataatigo bataatiga ma lagu dhigo ma lagu beero waxaa in badan waqti iyo juhdi aan gelinay in aan ku beerno si dadka markaas ugu manafaacdaan marka loo fiiriyo dhanka wax soo saarka bataatiga waa dalag aada iyo aad markaas u muhiimsan xag jir caafimaad ahaan u wanaagsan maskaxda u wanaagsan laga helo fitaminada qaarkood dadkana aada ugu baahan yihiin iyo intaasoo nooc macnaha loo isticmaali karo marka dalagyadaas dalagaasi waa dalag oo ilaa iyo markii afraad aan dhigaayo suuq fiican uu leeyahay dadkana macnaha u baahan yihiin hadii bocor la weeyo badanaa bataatikaasa la isticmaalaa suugada lagu dirsadaa dadkana macnaha ay u nugul yihiin suuq fiican leeyahay marka baahidii waxaa ka baxda meeshaasi dalagaas bataatig meel kale laga keenaya dhanka kale qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa ku ammaanay axmed tacabka dalagan uu ku beeray magaalada beledweyne anigoo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan aada iyo aada usoo dhaweynaa ganacsadahaas ama milkiilahaas magaalada ka hirgeliyey beerta bataatiga bataatiga wuxuu ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeraha leh ay beledweyne horkacayso ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah yani cunada ama sanaqida mataqaana maxeed waxyaabaha bini aadamka ay cunaan wuxuuna leeyahay caafimaad badan marka waana dhiiri jelinaa aada iyo aadna waa ugu hambalyeynaa waxaana rajeynaa insha allah in mataqaana aan ku dayano haddii aan nahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan soo dhaweynayaa macalinkan beertii magaalada ka hirgeliye bataatiga dalagyada aada ku fiican bulshada isticmaalaan waaye waa soo dhaweyneynaa ka bulsho ahaan waa ku dhiirigelinaynaa shaqadiisa magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay howlaha xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay arrimaha xasilinta iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed gaar ahaan kuwa la qorsheynayo in lagu hirgeliyo deegaanada cusub cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey qodobadii kasoo baxay shirkasi
waxaan oga hadlinay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda ku saabsan ama ku midaysan madasha xasilinta xasilintu waa mashaariic isku wada xiran oo arrimo deg dega iyo horumar iyo kaabayaal dhismayaal iyo adeeg guud iyo iskugu jirta iyo tababaro iyo wacyigelin bulsho waxaa ka mid ah inay wasaaradda arrimaha guduhu ay bixiso warbixin ama akhbaar siday wax u socdeen iyo caqabadaha soo wajahay ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidii loo wada shaqayn lahaa wada shaqaynta waxaa hoos imaanaysa sidii hore loogu socon lahaa iyo hadday jiraan wax tabasho ah oo ay wasaaradaha qaarkood ay qabeen waxaasoo dhanna waa laga wada hadlay ugu dambaystiina waxaa lagu heshiiyey waxyaalaha ay ka mid yihiin inay wasaaraduhu ay wada shaqeeyaan in la hormariyo wada shaqaynta in la sameeyo shaqaale arrintan kala shaqeeya agaasimayaasha guud oo wasaarad kasta ka socda in wax alla wixii document istraatiijiyadeed hoos yimaada arrintan xasilinta wasaaraddu ay arrimaha guduhu ay la wadaagto wasaaradaha kale waxaa kaloo ka mid ahaa hadday jiraan mashaariic soo socda in lala wadaago wasaaradihii ku shaqada lahaa kulan wacyigelin ku saabsan isticmaalka daabadhaqameedka ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo cabdifataax axmed maclow ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya kulankani oo ahaa mid ardada iskuulka alkhamar ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa diradda lagu saarayay isticmaalka daabadhaqameedka oo qeybo ka mid ah deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya weli kusii dambeeya tababarka wacyigelinta ayaa waxaa bixinayay doctor hilowle oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana soo qabanqaabiyey maamulka iyo ardada iskuulka alkhamar sidoo kalena ardada ayaa looga sheekeeyey in ahamiyad gaar ah ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo khatarta ka dhalata isticmaalka daabadhaqameedka qaar ka mid ah ardada iskuulka alkhamar ee ka qayb galay kulanka wacyigelinta ah islamarkaana ahaa kulan aqoonkaab ah oo ardada looga sheekeynayay xaaladaha ka dhasha isticmaalka daabadhaqameedka ayaa faa'iidada uu u leeyahay kulankani ka hadlay dhero ismahaanaadan deero oo geeka tababarnaysa mahadka alqamar educational academy oo maybanta xukumaha nagay maamulkii macalimiinta dhammaantiyo wallaahi walbadan ku fahmi maa waan dhiyadeedan faraxsana tababarkan geekaneen gobod mayba kuma teehan dadka biirodkee haye daawooyinkii lismariyo haye walbadan ku fahmiyaa mayba bulshada wadaaga inta daawooyinka isticmaala intoos ku dhaafa siiba daawad oo dadka dhammaayaan ragde oo
dheeromaahay fartan kushaar oo kamid ahaa ardayda kadaasa alqamar education academy geeka yoyband eedanka faraxsan antaana ku geebgaala tababarkan oo nimbiya istaadilowle eedanka mahasina wayba kale ku fahmay daawooyinka cad gabdhood cadeynaka sida oo jirka isbedelo haye meeleraaa kanka oo qumanka dadka sasaraayeen walbadan ku fahmay eedeedan mahasina wayban mahadiyay macalimiintayni iyonay dhaktarka onin qowdi geeka tababarkan anoo mahay leero deeqoysaa xasan geeka mayb tababarkan tinin qowday alqamar education academy eedi eedanka faraxsana maadaama tababarka nin qowdi macalimiintii onay maamulka nkamaadnage eedi eedan mahasini macalimiintii maamulkii tictor hilowle faa'iise useen qoriyo oo kastoota macadka alqamar educational academy wayba geekan tinin qowday tababarkaasoo nin qowdi tictor hilowle weliba eedi eedan kufaanay baabasiirka amar ori gubo kaka baabasiirka goban badana gubaayaan eedi eedan kufaami daawooyinkooda iskacadayo baraantis maryaayaan inkii isku dhaafaan kudigifa jirka isbedelo badana magaarka oo magaarka difaaca jirka ay dhaanqaada kushin eedi eedan kudigifa inkii isku dhaafaan tiktoorkan eedi eedan ka maasin maamulkii macalimiinta alqamar education academy eedi eedan maasin isticmaalka daabadhaqameedka ayaa ah mid kusii dambeeya qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxaase dhakhaatiirtu ay ka digaan isticmaalka daabadhaqameedka oo keeni kara dhibaatooyin kala duwan oo nolosha aadanaha ahi
xubinta sarafka iyo suuqyada
waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilaawnaya maciishada hafka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed labaatan dolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar hafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar hafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar jirkaanka cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo kow dhibic shan dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun kiilada bariis caddaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun haatanna sarifka sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa halka doolar qabashada la kala siisanaya soddon dhibic shan halka bixinta la kala siisanaya soddon dhibic sideed xubintii sarifka iyo suuqyada waanaginta guud ahaan xubinta sii sarafka iyo suuqyada ayaa warkaas waxnimaho ugu dambeysay inagoo xaliima idiin akhrinayay tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo